bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeysta kusoo dhawow warkeenii galabnimo ee reeriyooga horsan warkiyo kooban amarkii wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed soomaaliya oo weli aanan ka dhaqangelin magaalada baydhabo ganacsatada magaalada qudur ayaa ka qeyliyey socodka raashinka ee kor usii socda guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo ka tacsiyeeyey xubin xildhibaanada federaalka ka mid ah oo geeriyooday laamaha amniga ayaa gacanta ku dhigay dad abuurayay colaad taliyo ciidan ayaa lagu dhaawacay dhagxaan culus oo lagu weeraray saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya oo soo bandhigay wiil yar oo kasoo goortay xarakada al-shabaab wafdi ka socda dowla deegaanka soomaaliya oo gaaray magaalada cadaado akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu weyn agaasimihii xafiiska madaxweynaha dalka nigeria oo u dhintay cudurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha afaraad sanadka labada kun iyo labaatanka warkeena waxaa iskusoo dubriday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anigoo dalmarahana waa idinla socodsiinayaa dhanka farsamadana waxaa naga saacidi doontaa maryan macalin kusoo dhawaada warkiyo fidsan amarkii wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay kasoo saartay baabuurta isaga kala gooshta muqdisho iyo baydhabo oon weli ka dhaqangelin faafaahinta warkan waxaa inoo haya waryaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabsha ku-eedda markii wasaaradda baabuurta irka iyo dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yahasaartii amarhaaya lagu bilaawa tuman ilita bilatan abriil sanadka lamada kun labaatanka la reebay baabuurteenaska gudubi jaray magaalooyinka muqdisho iyo baydhaba welibana aan ku dhaqan galnay amarkaasitii koonfur galbeeda warqada wasiirka yahbati tumanki afartii bilitan abriil sanadka kan lamada kun labaatanka ujeedka weliba haay sidii lunkurseeda lahaya cudurka dilaag ee koronafayrusa haabbahaato shalay iyo geeka welibase aadiye baydhaboon ku bahay baaburta rakaabka wada muqdisho iyo baydhaba haana ku mid ee dalaalooyinka shaqadan seedo busteejada baaburtulu kororow ee magaalada baydhaba iyo idaacadda warsanan sheegen intii weli amarkan ku dhaqan galna islamarkaasaytana baaburtiyo sa-aadiya shaqadan wadan haabbahaato weliba la ogaynaynay amarka wasaaradda maalmo hasoodusu ku dhaqan gala doona koonfur galbeed iyo inti kaleta laakiin wadayaalka baaburta markii amarka habahii weliba eed abashoonku mooyana amarka wasaaradda hasaartay
aada buu mahadsan yahay waryaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabsha ganacsatada magaalada xudur ayaa ka qeyliyey sicirka raashinka sii qaaliyoobaya iyadoona deegaanada koonfur galbeed soomaaliya magaalo madaxdooda laga dareemayo sicir barar aada u walaaciyey bulshada ku nool koonfur galbeed xili bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ay bulshada u diyaargaroobayaan sicirka raashinka qudul daruuriga ayaa cirka isku sii shareeray taas oo aan ognahay dhowaan wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya inay ku dhawaaqday in ganacsatada aysan qaaliyeyn karin qiimaha raashinka suuqyada soomaaliya waxaana haddaba jirta in magaalooyinka qaar ee soomaaliya gaarahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya qiimaha raashinka uu sare u kacay degmada xudur ee xarunta gobolka bakool waxa ay ka mid tahay degmooyinka ganacsatada ku dhaqan ay kor u qaadeen qiimaha raashinka la iibiyo waxaana kiiladiisa korta oo horey xudur uga joogtay toddobiiyo toban kun shilinka soomaaliga ah hadda uu qiimaheedu marayaa siddeed iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah sidoo kale kiilada qiimaha la iibiyo briiska burka baastada iyo saliidda ayaa kor u kacay waxaana arrintan saameyn xoogan ay ku yeelatay bulshada ku dhaqan degmada xudur iyo guud ahaan magaalooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ganacsatada oo idaacadda warsan xiriiro la sameysay ayaa waxa ay sheegeen in sababta ay u qaaliyeeyeen raashinka ay tahay ganacsatada beledweyne oo ganacsiga uga imaanayay deegaanadaasi inay qaali ka soo siiyeen taasna keentay inay iyaguna qiimaha kor u qaadaan bulshada danta yar ee magaalada xudur ayaa arrintani aada uga cawday waxa ayna taasi ka muujiyeen walwal waxa ayna ka dalbadeen dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed inay ganacsatada kala hadlaan si qiimaha hore raashiinka loo iibiyo dib loogu soo celiyo xaaladda qiimo korarka dhanka raashiinka ee degmada xudur iyo degmooyinka kale ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sida tan ah waxaana walaacaasi uu saameyn ba-an ku yeeshay shacabka oo u diyaargaroobaya bilashada bisha barakaysan ee ramadaan oo ah shahrul cibaado iyadoo ay jirto caqabad ka haysata dhanka kala qoqobka ku yimid magaalooyinka dalka oo uu keenay cudurkan sida ba-an caalamka u waxyeeleeyay ee coronavirus waxaana ay dalbadeen in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda ganacsa- ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed in ay ka warqabto dhaqdhaqaaqa ganacsatada oo xilligan u muuqda kuwa ka faa'iideysanaya wadooyinka xiran iyo kala xirnaanta magaalooyinka dalka iyagoona haatan oo uu dadku ku jiro dhibaato ay iyaguna sicirka ku qaaliyeyaan waxaana laga cabsi qabaa in sicir bararkani uu saameeyay qoysas badan oo la liita dhaqaalo darro iyo shaqo xumo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyey xubin xildhibaanada federaalka ka mid ah oo geeriyooday gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka hadlay geeridii ku timid allahu naxariistee marxuum aadan xasan cali oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa dhammaan madaxda qaranka iyo shacabka soomaaliyeed uga tacsiyey geerida marxuumka wuxuuna alle uga rajeeyey inuu jannaatul fardowsa ka waraabiyo sidoo kale ku-xigeenadiisa iyo wasiire ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa si la mid ah eelada marxuumka uga tacsiyeeyey waxaana lagu aasayaa magaalada muqdisho marxuumka maanta laamaha amniga ayaa gacanta ku dhigay dad abuurayay colaad ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka ee guutada shan iyo tobnaad ee ka howlgala galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ka sameeyey duleedka degmada balambale ee gobolka galgaduud iyo deegaano kale oo hoostaga degmadaasi howlgalka ciidamada xoogga ayaa inta uu socday waxaa lagu soo qabtay dad lagu eedeeyey in ay duugis ku sameeyeen baraago ay dadka biyaha ka cabaan iyo guryo la dumiyey taliska ciidamada guutada shan iyo tobnaad ayaa sheegay in dadka deegaanka balambale ay uga timid cabasho ku aadan dhanka amniga taasi oo ay ku hayeen dad hubaysan oo duugis ku sameeyey baraago biyo laga cabo islamarkaana ay ciidamada jawaab ka bixiyeen arrintaasi ugu dambeyntii saraakiisha hogaaminaysa ciidamada howlgalka sameeyey ayaa u digay dadka ku dhaqan deegaanadaasi in ay ku kacaan falal amni darro iyagoo ugu baaqay in nabadda laga wada shaqeeyo si kastaba ha ahaatee balanballe iyo deegaano hoostaga ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dagaal beeleedyo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo salka ku haya dilal la xidhiidha aanooyin qabiil iyo weli ceelbiyoodyo taliye ciidan ayaa lagu dhaawacay dhagxaan culus oo lagu weeraray warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar loo adeegsaday dhagxaan culus oo lagu dhaawacay taliyaha ciidanka booliska gobolka lagu magacaabo saraar ee somalilan iyo askar la socday weerarka dhagxaanta ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caynaba kaasi oo yimid kadib markii taliyaha ciidanka booliska gobolka saraar gaashaanle dhexe xasan ismaaciil yuusuf iyo askarta ay isku dayayeen inay awood ku kala kaxeeyaan dad ku xoonsanaa goob ganacsi oo ku taala meel ku dhow guriga taliyaha booliska intaasi kadib dadkii shacabka ahaa ayaa weerar dhagxaan ah kala kor yimid taliyaha booliska iyo ciidankii la socday kuwaasi oo doonayay in ay dadka kale eriyaan ha yeeshee waxaa dhagxaanta dhaawac culus uu ka soo gaaray taliya xasan ismaaciil iyo laba askari wararka ayaa intaasi kusii daraya in ciidanka booliska ay rasaas xoogan ku fureen dadkii shacabka ah ee weerarka kusoo qaaday welina khasaaraha ay geysteen rasaasta lagu furay ciidanka booliska ee gaaray dadka shacabka lama soo sheegin saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigay wiil yar oo kasoo goostay xarakada al-shabaab ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay soo bandhigeen wiil yar oo isku soo dhiibay kaasi oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa dagaalyahanada xarakada al-shabaab gudoomiyaha deegaanka jannaale cabdiraxmaan al cadaala oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in wiilka yar ee ka tirsanaa al-shabaab horeybo loo afduubtay loogana watay waalidkiis waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale saraakiisha ciidanka ayaa tilmaamay in wiilka isku soo dhiibay ciidanka lagu magacaabo maxamed aadan isxaaq oo shan iyo toban jir ah islamarkaana uu ka soo baxay xarakada al-shabaab laguna soo dhaweeyey deegaan degmada jannaale ciidamada dowladda soomaaliya bil ka hor ayay la wareegeen jannaale ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo in muddaha ay ku sugnaayeen xarakada al-shabaab waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in ay isku soo dhiibeen dhalinyaro kasoo baxsatay xarakada al-shabaab wafdi ka socda dowlad deegaanka soomaaliya ayaa gaaray degmada cadaado waxaa magaalada cadaado ee gobolka galmudug gaaray wafdi ka socda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wafdigan ayaa isugu jira wasiiro gudoomiyaha gobolka doolo gudoomiyaha galaadi iyo saraakiil military oo ka socda dowladda federaalka etoobiya duleedka magaalada cadaado ayaa waxaa kusoo dhaweeyey wasiiro ka tirsan maamul goboleedka galmudug xildhibaano degmada cadaado odayaasha dhaqanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya ujeedka safarka wafdigan ayaa ah dhammaynta heshiis laga gaaray colaadii beelaha ee maalmo ka hor ka dhacday xuduudda ay wadaagaan labada dowladood waxaana gelinka dambe ee maanta madaxtooyada cadaado lagu saxiixi doonaa heshiiskii laga gaaray colaadii labada beelood dhegeysta warkaasi halkaad kala socoto waa reediyoga warsan soomaaliya baydhabo oo aad kala jaan qaado mawjada f m ka dhererkeedu yahay sideed sideed dibic laba megahertis mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamkood guud ahaan ka dhegeysan kartaan caalamka agaasimihii xafiiska madaxweynaha nigeria ayaa u dhintay cudurka coronavirus madaxtooyada dalka nigeria ayaa shaacisay in agaasimihii shaqaalaha ee madaxweynaha dalkaasi maxamuudu buhaari uu saacadihii lasoo dhaafay u geeriyooday cudurka halista ee coronavirus oo kusii faafaya caalamka oo dhan wakaaladda wararka reuters ayaa qortay in malan apa kayari oo ah agaasimihii shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha maxamuudu buhaari oo cudurka covid nneteen uu ku dhacay bishii maarso afar iyo labaatankeedii iyadoo ugu dambeyn uu ugu geeriyooday sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sidoo kale mas-uulka ayaa waxa ay da-diisu aqay toddobaatan sano jir islamarkaana waxaa la sheegay inuu horay u qabay cuduro kale isagoo ka mid ahaa dadka ugu awooda badan dalka nigeria war qoraal ah oo boggiisa twitter-ka uu ku soo qoray afhayeenka madaxtooyada nigeria garba shihu ayaa waxa uu kusoo sheegay in agaasimihii shaqaalaha xafiiska madaxweynaha buhaari laga helay covid nneteen uuna dhintay xilli la daweynayey war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray o aad kala socoteen reeriyooga warsan galabtan waa naginta warkan waxaa iskusoo duburiday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anoo mukhtaar sheekh aadan dalmar ayaa idin la socodsiinaya marya macalin ayaa noo farsameynaysay inta warkan warkiisa xiga aynu dib ugu kulmi doono dhammaanta iyada waxaa idinkaga teginaa sidaa ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu